soomaaliyey soomaali maxamedey aniga iyo culimmadii waadna aragtaan hawsheenni ka soo baxnay idinkaa baannu idiin nimi hawshaanna idiin qabannay ilaahayga laga caraysiiyey oo maanta khayrkiis la baryayo oo ilaahyo yaryar la wato baan waxaan rabnaa in aan ilaahay maanta farax gelinno marka ilaahay ila farax geliya ilaahay wuu farxaa waa taqaanaan lallaahu afraxu bitowbati cabdikum lallaahu ashaddu faraxan ilaahay aad buu u farxaa soo ma garanaysid ilaahay wuxuu jecel yahay goobahan oo kale waa taqaanaan wama ijtamaca qowmun fii beytin min buyuut illaahi waa garanaysaan xadiiska saxiixa ilaa uu ilaa nebigu ka yidhi wadakarahum allahu fii man cindah malaa'igtuu ugu faanaa fadhiyadan oo kale markaas afar casho ayay inoo soconaysaa subax iyo galabba way inoo soconaysaa culimmadu waa madaalayaashii weeye idinku madaalaysaan ilaahay baa ka cabsade madaalaysaan waxaan rabaa ilyartu inay isqabato maxaa la kala fariisto la waayo culimmaduna ay sanad dambe naga maqnaanin maxaa yeelay walaalo jecel meel lagaa jecel yahay waa loo soo dheereeyaa ilaahay khayrkiinna ha badiyo aniga iyo culimmada iyo dhallinyarada ila shaqaysay oo lujnada maxay ahayde nala ratagtay iyo maxay ahayday booliiska iyo ragga nala shaqeeya bilow baa ii muuqda culimmada ugu tegayay diyaaradda hoosteeda oo ka soo qaadayay iyo maxay ahayday gabdhaha shaqaynaya wiilasha shaqaynaya hooyooyinka xaafadoodii ka soo tegey oo soo dayacay shaqo badan maxay ahayde dhallinyarada wiilasha iyo odayaasha ragga leh oo tiradan leh ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiinna ha badiyo fadhigan markaannu ka laabannana afartaa casho ilaahay iimaankeenna ha kordhiyo wayaziid allahu aladiina ihtadow hudaa ilaahay ha nagu abaalmariyo ilaahay subxaana wa tacaala siduu noogu bilaabay ha inoogu dhammeeyo khayrkiinna iyo maxay ahaydayey abaalkiinnana ilaahay baa haya ilaahay baana idin siinaya dhammaanteenna ilaahay baan magan u nahay ilaahay khayrkeenna allah ha badiyo assalaamu calaykum waraxmat ullah